odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka uu hadda xilligiisu sii dhammaanayo wuxuu qorshuhu ahaa in howshoodu ay ku ekaato oo keliya doorashadii labada kun iyo labaiyo tobankii laakiin hadda waxaa muuqata in laga maarmi waayey oo muhiimaddooda mar kale dib loo soo cusboonaysiiyey tiradoodu waa boqol iyo shan iyo soddon oday oo la sheego in dhammaan beelaha soomaaliyeed ay ku idil yihiin xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil waxa uu ka mid ahaa raggii howshan u xil saarnaa xilligaasi waxaanu tilmaamayaa qaabkii ay ku yimaadeen duqaydu
odayaashan boqol iyo soddon iyo shanka ah waxay ku yimaadeen labadii kun iyo kow iyo tobankii waxaa la goostay in markii ugu horreysay waddanka gudihiisa in laga sameeyo doorasho markii hore waxaa lis lahaa waddanka dhan labadu noqonayaa waxaa dhici karto hal qof hal cod laakiin markaan aan ogaanay inay taas dhici karin al hala keeno formulo kale ama hab kaleeto oo oo election lagu keeno marka waxaan ihi maadaama nabadgelyada awgeed iyo hay-ado badan oo dastuuriya aan laweli la sameynin electionka aan u galno si dadban oo ah in aan helnaa marka ugu horeysay dad masalaya community-ga ama beeshii ay ka yimaadeen dad masalaya marka waxaa layihi saas sida lagu sameyn karo ugu weyn waxa waa un qabaa-iladii in la aado markaasaa haddana la isweydiiyey qabaa-iladii marki la aado yaa leh awood iyo karaamadii ugu weyneed yaa leh oo oo arrintaas oo dhamayn karo markaasaa la gartay waxaa la yihi waxaa waaye odayaal dhaqameedka waxyaabaha soo laba kaclaysiiyey baahida odayaashan dhaqanka loo qabo waxaa ka mid a in mar kale dib loo qaatay habkii ku salaysnaa beelaha ay afar iyo barka ahaa iyadoo ay lama huraan noqdeen haddiiba beel lala tacaamulayo sidaasina waxaa qaba cabdulqaadir cusmaan maxamed barnaamij oo madaxu waa urur siyaasadeedka kulan bacdama weli lagu dhaqmayo na uu yahay nidaam qabiila nidaamka qabiilkana ilaa carte ilaa imbagaati ilaa kii xamar ay odayaashu ay ka yihiin udub dhexaad ayaad moodaa in weli haddana odayaashii lagu lagu lagu lagu lagu beesgaraynayo midda hadda faa'iidada leh waxay tahay inay arintu odayaashii ka badan tahay oo odayaashaasu ay howshooda noqon doonto bas in ay ay ogaadaan kontonka qofood oo codaynayo soo xulitaankooda kontonkaas qofna ay noqon doonaan konton qofood oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ka imaanayo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ma yar ah hase yeeshee in cadadkan lagu soo koobo iyadoo aanay beelna qadaynin waxay ahayd howl aad u adag taxadar fara badanna u baahan tiiyoo ay jireen rag fara badan oo aanan dhaqan ka matalin haddana xusul duub u galay in ay golahaasi galaan laakiin waxaa lagu guulaystay in shuruudo cadcad la hordhigo qofka oday dhaqan loo aqoonsanayo sida uu mar kale tilmaamayo xildhibaan xoosh waxaan idhi odayaal dhaqameedka iyaysan noqonin odayaal cimaamada iska soo xirto meelaha laga keeno laakiin inay noqdaan odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ee soomaaliya qabaa'iladeeda ay lahaayeen haddii odayaal dhaqameedkaa soo jireenka ahaa uusan awood lahayn uusan uusan wakti uusan haynin ama uu xanuunsan yahayna inuu warqad ku soo magacaabo qofkii maali lahaa markaas waxay noqonaysaa beeshii oo markaas dad soo dirsatay dad masalo ay noqonaysaa xilligii dowladdan wakhtigu uu gabaabsiga ku yahay la yigleelayey odayaashu waxa ay awood buuxda u lahaayeen inay soo magacaabaan xildhibaanka beesha doorashadan cusubna waxaa la qaatay hanaan kaa ka duwan oo dad fara badani ay ku lug yeelanayaan soo soocidda mudanayaasha laakiin su-aashu waxa ay tahay maxay noqonaysaa kaalinta odayaashan boqol iyo shan iyo soddonka waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan allow basically horta dhaqan ahaantii waa sidoodii oo cidna ma taaban karto mana la bedelin waana dadkii uun asalka u lahaa boqortooyadii ee dhexleen iyo nidaamkii caadigu u ahaa tii way ka duwan tahay hadda sharciyad ahaan waxaa lagu daray in laba kun labaiyo tobankii wixii dhacay wax ka duwan ay dhacaan sharciyadtii ka ballaanah si loo helo odayaashii dhaqanka halka qof ahaa ee shalay soo xulay ee isaga loo daba fadhiyey muxuu ahay siyaasadda guud ee dalka dadkii sharci dejinta u noqon lahaa in laga badiyo tiradii in dad sharciyad ka ballaaran la helo nambarka marka boqol iyo waxbaa laisku soo shee qaaday adoo markii dambe konton iyo noqotay in lagu daray hal konton iyo kow qof inay beys u noqoto marka iyadugu weli dowrkooda way leeyihiin sharxitaankii wixii way leeyihin laakiin hadda dadka codayn doono iyagaa soo xulaaya meeshii toos xildhibaanka u xuli jireen iyagu iyagu hadda waxay soo xulayaan xildhibaank dadkii xildhibaanada u codayn lahaa nabadoon axmed cabdulle jimcaale waxa uu rumaysan yahay in dowrka odayaashu uu weli aad muhiim u yahay maadaama ay sal u yihiin habkan ay dadka faraha badan lehi ka qayb qaadanayaan wuxuuna istusayaa in ay yihiin halbowlaha doorashadan soo-aadan baynamaa awal hal oday ama laba oday ay dhowr xildhibaan soo xuli lahaayeen oo keligooda iyagu ay la gaar noqon lahaayeen hadda tiradaas badanaa lagu daray odayaashuna waa hoggaankii waa guddoonkii waa nidaamkii iyo muxuu ahaa qorshihii dadkii hayey dadka konton iyo kowdaana ayagaa naftigoodu soo xulaya oo beelaha hoos ahaan jifooyinka uga soo xulaya ayagaana guddoominaya cabdulqaadir barnaamij waxa uu qabaa shaki la xidhiira in odayaashan boqol iyo shan iyo soddonka ahi ay soo xulidda ergada wax dooranaysa kala tashadaan hoggaanka dhaqanka jifooyinka hoose ee beel walba awooddana ay iyaga keligood isku gaar yeelaan taasoo haddiiba ay dhacdo buuq fara badan abuuri kartaa meesha ilaa hadda weli oo ay dadka siyaasiyiinta ah ay welwel ka qabaan iyo walbahaar waxay tahay odaygu ma asagaa soo xulayo keligiis mase wuxuu la tashanayaa jufooyinka masalan jufadii isla leh xildhibaanka isla leh ayaga muu madax bannaan yihiin jufada hoose haddii afar jufo isla leedahay halka xildhibaan ama shan jufo hadday isla leedahay min toban tobanka inay soo xushaan kontonka masalan shan jufa isla leh ma ma loo madax bannaynayaa jufooyinka sida ku qoran heshiiskii madasha oo labaiyo tobankii abriil go-aanka lagu gaaray wuxuu ahay in lala tashanayo jufada hoose oo iyaguna ay xulitaanka wax ku leeyihiin haddii saas la yeelo waxay la tahay inay fursad fiican oo dimuqraadiya oo dadka rabitaankooda loo sii dhowaanayo marka laga soo tago inuu ku tilmaamay kuwa badbaadinaya aayaha dalka xildhibaan xoosh waxa uu kaalinta ugu muhiimsan ee odayaashan u arkaa mid daboolaysa gaabiska dowladda hadda majaraha haysa oo uu rumaysan yahay in ay wax badan qaban kartay kaalintooda waxay noqonaysaa un inay u ceybqariyaan dowladda hadda jirto oo ku fashilantay inay ay soo ka soo shaqayso sidii loo gaari lahaa doorasho xalaal ah oo hal qof hal cod ah afar sano iyadoo haysatay marka maadaama dowladdii wixii laga rabay aysan soo sameyn ay ka mid tahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo la rabay inay waddanka u gogol xaaraan inay doorasho ka dhacda aysan ka soo shaqaynin odayaashii in loo noqdo mahayna xal kale hadda ma jiro odayaashina waxay hadda samayn karaan inay inay badbaadiyaan waddanka marka sidii loo heli lahaa transitionkaas inay iyaga bal loo geeyo iyaga kasoo kasoo taliyaan sidii lagu keeni lahaa odayaal dhaqameed wada xalaal ah kulli oo si loo dhamaystira boqol iyo shan iyo soddonkii baarlamaankan hadda jirana ka tayo fiicanna inay keenaan markaas dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in intii dhimatay oo beeluhu ay beddelkooda keensan doonaan mooyaane ay inta nooli sidooda u sii jirayaan haddaba ka sokow kuwa nool oo qaar ka mid ahi qaylo fara badani ay ka daba yeerayso waxaa jira baqdin laga qabo in soo buuxinta booska laga geeriyooday uu isjiidjiid badan beelaha iyo jifooyinka ka dhex abuuro waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan alow hadda ma bilaabanaysa qabsiga qabsiga wuxuu soo bilowday tan iyo markii la dhaaray baarlamaanka hadda waqtigiisa uu sii dhammaanayo qabaa'il badanaa wax waayey waa lagu kacay odayaasha dhaqanka waa la bedelay inkastoo sharciyadda aan loo haysanin haddeerna waa tii oo kalea weli taagan marka waxaan isleeyahay marjaca waxaa horta boqol labaatan shantii qornayd in la helo labo dadkii dhintay waxaa laga rabaa inay soo bedeshaan muxuu ahaaye meeshii ama dadkii nabadoonnada ama odayaasha ama wabaradii ay u ahaayeen ama ugaasiyada laakiin faragelin iyo gacan tooxsi iyo inay dhici doonin iyo rajadu tahay dadka dhaqankana dee asal waa la yaqaanaa dhaqan wuxuu ahaa waa soo jireen waa muxuu ahaaye nidaam sax ah oo dadka ay ku qanacsan yihiin una dhan yihiin kaasaa beys noqon doona marka bili-aadanna waa leeyahay khilaaf uu imaan doonaa waxaan isleeyahay qaab loogu talagalay in lagu xallin doono yaa jiri doono lagana sugaa inay xukuumaddu iyadoo la timaado marjiciyada ay rabtaa dee qof walba ay haddii la yidhaahdo un odi kastaa lagu dhego dee wax hagaagaya ma jiraan marka caqliyad badan iyo nidaam badan inay qabaa'ilku naftooda la imaan doonaan isleeyahay wax badanna saxi doonaan laakiin nabadoon maxamed yacquub isxaaq waxa uu aad ugu rajo weyn yahay in arrinta soo xulidda odaygii buuxin lahaa kursiga laga geeriyooday ee boqol iyo shan iyo soddonka ay si fudud ku imanayso maadaama aanu dhaqanku buuq sidaasi ah ka dhex taagnayn marka waxaad meeshaas ka dheehan kartaa in dhaqanku la ixtiraamayo shidan aysa ka jirin ninkii dhintana ninkii uu dhigiisa ahay lagu bedelaayo soomaalina dhaqanku waaba isku raacsan tahay si fududaa loo bedeli karaa buuqna kama taagno sidaasaan qaba qaybtii koowaad ee barnaamijkan taxanaha ah ee ku saabsanayd qaabdhismeedka odayaasha dhaqanka ee boqol iyo shan iyo soddonka iyo kaalintoodu waxa ay noqonayso intaa aan ku joojiyo berri haddii uu eebbe ogolaado waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo ka hadlaysa sababta ay odayaashu weli hoggaanka ugu hayaan dhismaha dowladda soomaaliya inta xilligaasi ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa ammaanaada